Isku-duwaxa Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Galmudug Farxiyo Jeedi Shire oo ay weheliyaan qaar ka mid ah iskaashatada beeralayda degmada Ballanbale ayaa si wadajir ah kormeer ugu sameeyay qaar ka mid ah beeraha wax soo saarka ah ee ku yaala gudaha degmada Ballanbale iyo deegaanada hoos yimaada. Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Galmudug ayaa muddooyinkii u dambeeyay dadaal xooggan ugu jirtay horumarinta beeraha Galmudug gaar ahaan kuwa Ballanbale. Isku-duwaxa Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Galmudug Farxiyo Jeedi Shire ayaa beeralayda ku boorisay in ay wax soo saar sameeyaan.
Maanta waxaan joognaa degmada Ballanbale waxaan kormeer guud ku sameynaynay beeraha ku yaala degmada Ballanbale waxaa garbayga jooga iskaashatada beeralayda midnimo oo runtii ka dhisan degmada Ballanbale waxay ii ahayd farxad gooni ah inaan maanta la kulmo iskaashatada beeralayda midnimo maanta waxay qayb igala yihiin guud ahaan kormeerka aan ku sameynayno beeraha ku yaala degmada Ballanbale waxaa ilaahay mahadiisa in meel fiican ay joogaan oo runtii dee aysan eber ahayn oo mataqaanaa horsocodkooda uu yahay meel fiican waxaan hadda soo aragnay beero runtii rabadaankii hadda la dhaafayba beertiiba ay kun qara ay jirayso runtii wasiir axmed nuur waxaan leeyahay kusoo dhawow degmada Ballanbale oo runtii si xoog leh ayagu iskaashatadooda iyo maaragta wadajirkooda ay u samaysteen inay beerahoodii horumarsadaan aniga waxaan u imid howlo shaqo howlaha shaqana waxay ka mid yihiin iskaashatada inaan membarka ugu muhiimsanba ay doorkooda qaadan doonaan waana soo bandhigi doonaa runtii iskaashatadu dadaal fiican ay sameeyeen hadda waxaan ku sugnahay beer ka mid a beeraha iskaashatada midnimo oo ka dhisan degmada Ballanbale annaguna insha allah ka wasaarad ahaan waa la wadaagi doonaa wasaaradda si loo aqoonsado haddii ilaa yiraahdo waxaa kaloo muhiim ah beerihii hadda aan maraynay oo ilaa iyo dhowr iyo toban ah midba midda kale waxbay caan ku ahayd waana ilaahay mahadiiso dadku inay dalagyadii noocyadoodii kala duwanaa hadday qara tahay hadday saytuunta hadda gacanta waxaa ku haystaa waa saytuun beertan hadda aan warbixinta kusoo diyaarinayno baa ka soo gurannay waana ilaahay mahadiisa dadku inay dee wax soo saarka iyo horsocodka ay tahay muhiim Dhanka kale, iskaashatada beeralayda midnimo ee degmada Ballanbale ayaa waxa ay baaq u direen Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Galmudug inay ka caawiso agabka beeraha.
haddaan nahay iskaashatada midnimo ee degmada Ballanbale ee ka dhisnayd muddo ilaa afar sano ah beerahana ayaa si macnaha idood ah ula dhacaysay waxaa ka dhisan degmada Ballanbale ilaa lix iyo toban beerood baan hadda isku duwaha waaxda beeraha galmudug oo noo yimid baan geynay waxaa weeye dad isku tashaday oo beerihii shaqaalihii dhex jooga oo qaar ceel haysto oo qaar ceesha biyaha ka tallaasheen oo qaar gacantooda wax ku dhaansadaan oo la dadaalayaan soo tusnay waxaan si baaq ugu jeedinaynaa wasiir axmed nuur oo hadda ka hormar yimid oo beer iyo laba inta arkay asagoon beeraha aan wada tegin noqday in uu gacan naga siiyo isku duwihii oo hadda maartay ka socda dhinaca wasiirkana wuu nala joogaa degmada Ballanbale waxay horey u qaadatay inay beeraha falato ay xoogooda ay maasho ayagoo markaad cid caawinaysa aysan jirinin hadda waxaa nala jooga isku duwaha beeraha farxiya jeytaa nala joogta aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa markaanu u sheegnay dhibtana haysata iyo beeraha xaladooda ayaan gurigeedii ugu tagnay ayana wayna soo aqbashay dhammaan beeraha ku yaala degmada Ballanbale in badan ayay hadda kormeertay beeraha waa kuwa arkataan kuwa waa kuwan joogno kuwana waa kuwan soo marnay kilibkada arki doontaan waxaan ku dhaaminay oo aan ku waraabinaa inta fara badan gacanta ayaan ku waraabinaa jeerigaam ayaan ku waraabinaa dalagna waan ka soo saarnaa kuwa kale oo matoor lagu waraabiyay waa jiraan waxaan rabnaa insha allahu tacaala dadka reer Ballanbale inaan u horseedno inay dhulkooda ay beertaan ay faqriga saas uga baxaan